kalluumaysatada degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe iyo waybayo ku awadaayana haraadiga wasaqaysan ee ay warshadooyuha ka deedayaan biyo badda iyo la dareerowka isbeddelka cimilada oo aan jarnawalku kaalmayo waybayo sheegana in degmada mararka qaar xeebashayo habuh dhaafiayaan malaydhamadi oo saameyti sunta wasaqaysan ee lahakashabow badda waana ku mid ah bulshada kalluumaysatada degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe iyo weyba fariingadirana dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle waxaa imaanaya qashanka lagu shubo badda oo xeebta imaanaya cabsiyaa ka timaada dhibaatadaas oo ay kow ka tahay nabadgelyada oo khatar gelaysa xeebta oo maaragta wasaq imaanaysa kalluunkii oo qalabkii oo badda wasaqda lagu shubay dilaysa mararka qaar waxaa soo daata kalluunkoona dhintay ah xeebta soo daata taas waxaan leenahay dowladda soomaaliya dhammaan dowlad goboleedka wasaaradda iyo dhammaan federaalka waxaan leenahay in wax laga qabtaan u baahannahay kalluumaysatu waa aaday u liidataa wax soo saarkeedu waxa waaye wax kastoo ay soo saarto waxay u baahan tahay qalabka meel ay ku xanaanaysato meelo ay ku shaqayso goobo ay maaragta tababarradooda aad loo saromariyo nidaam oo aad u casriya dowladdii hore waxay laheeday qaab ay u tababarto qaab ay u dhiirigeliso dhaqaale ay ku bixiso si ay badda loogu kalluumaysto sababto annaga dowladdii horeana tababarta badda reermiyaan hayna badda waana loo tababaray danwadaagihioo kale waa loo tababaray reermiya ah xoolaaleey taasuna waxaa waay dhibaato inagu haysaa haamo waaweyn oo qashin ku jiro kuwa sumaysan waxa yani la keenaayo oo muxuu ahay wax xisaaban ma ahan qaladaadka badda lagu haayo khayraadka baddana waa yaraaday maxaa yeeley dadkii waa ku soo qadeen baddii waa soo qadeen kalluumaysigii adduunyada muxuu ahay adduunya waaweyn oo xaaqaysaa timiday marka haddii dowladdu inay og tahay in kale kale ma helno laakiin dhibaataa nagu haysaa waxaa kaloo dhibaato nagu haya cimilada oo muxuu ahay isbedeshay oo maarkaarboonka muxuu ka warshaday ma ka yimid maaqaan ma hawadow ka yimid ma naqaan hawadii waa isbedeshay khayraadkii badda waa yaraaday dhagaxdii muxuu ahay badda uu ka dhalanaya cuna uu daaqi lahay xataa kalluunka uu daaqi lahay manyaxaasku daaqi lahayna waa la baaba'shay maraakiib waaweynaa xaaqday oo baabi'isay marka cimiladuna waa naga wahaysan tahay dhibaatadaasay nagu hayaan marka waxaan codsanaynaa in si il gaara in lagu fiirsho badweynta hindiya in il gaara lagu fiirsho